waa tahay marka qodobo dhowra ayaa la isku hayay sida awood qaybsiga oo kale iyo arinta dastuurka marka ilaa iyo hadda qodobada isfahamka dhinacyada ay ka gaareen kuweebaa ka mid a
wallaahi hadda yani saas iyo saas horta kama dhigi karo mana doonayo hadda inaan maaragtay aan ka hordace ma doonayo runtii mana haboona laakiin waxaan kuu sheegayaa si guud ay xigsadii boqolkiiba sagaashan iyo shan ay tahay in ay maaragtay dambidid ay toosto oo ay isbaacdo oo wada shaqayn buuxda ay timaado oo dhinacyadii maaragtay tabashada qabiil lagu qanciyo howl u socodka iyo mxuaha midnimada galmudug inay wuxuu haddeer ka dambeeyaahy ay noqdaan yani wax maaragtay lama taabtaan ah lana isfahmo si fiican meel wanaagsan aana maraysaa arrintaasi si guud maalmaha soo dambada eexeeyana waxaa la arki doonaa insha allahu tacaala arrimahaas oo maaragtay bulshadana loo soo bandhigi doono hadii ala yidhaaho laakiin meel wanaagsan bay wax marayaa sida aad iyo aad u fiican waa tahay marka n madaxweynihii galmudug ku-xigeenkiisii iyo guddoomiyihii baarlamaanka waa is arkeen baa laleeyahay oo qodobadan la isku hayayna waa laga wada arinsaday marka wadahadaladaas eh, halkee bay marayaan
waa laga wada arinsaday waa mxuu ahaa waa lays wada arkayn berikeliin waa laysku arkayn si maaragtay oo jamaca waa laysku ar arkayn adigu si kastaba waqti kastaba ha qaadato si kastaba ha ha ahaato laakiin waxaa muhim ah meesha ugu dambaysa oo la isla gaarayo wax walba waa laga wada hadlay waana la isla fahmay laakiin waxaan ugu sheegayaa wixii adiga asbuucan mxuu ahaa dabayaadadii siman haddii ilaahay yidhaahdo in maaragtay shacabka galmudug ay wax wanaagsan dadahooda ay soo gaari doonaan insha allahu tacaala xaaladuna ay aad iyo aad u fiican tahay isfaham wanaagsanna uu jiro oo dhinacyada dhan ah si wanaagsan oo maaragtay dadnimo oo soomaalinimo adahoo maaragtay damqasho lahoo yacni loo maaragtay wada hadlay gelintuna ay runtii ay doorkooda aad iyo aad maaragtay ay u qaadanayso runtii marka arrintaas waxa waaye gacantaa lagu hayaa dabadabuuna marayaa insha allahu tacaala waa waxaa waxaan aan sugnaa waxa weeye saacii iyo nidaamkii dhamaystirkii hawshii iyo in mxuu ahaa iyo sidaasa galbi lagu yaalo oo farax badan la galo si alla mid amni iyo mid dhaqaale iyo mid maaragtay bulsha iyo inta inay socon doonto sidaas taasaan ku sheegaa waa tahay warar goobjoog ay heshay baa waxa ay sheegayaan in eh, shaacinta heshiiska dhinacyadan madaxda eh, ugu sareysa galmudug lala sugayo eh, imaatinka madaxweynaha soomaaliya marka wadahadaladii waa ay dhammaadeen oo oo arinta sidaabay u jirtaa miya mise waxa weeye eh, wadahadalo kala un eh, la yaragelaya markii madaxweynaha eh, dowladda federaalka u yimid u u yimaado
madaxweynaha ee muxuu ahaa ee waa waa waa xasanka madaxweynaha mar walba lagama maari karo oo muxuu ahaa ee arrinta muxuu ahaa ee waxyahay dhaqan waxyahay fahamsiinta hadda jeeraalee madaxweynuhu si maaragtay muxuu ahaa inuu ku ku ku hadlayaa siyaasada ka sokow waa madafoon aad iyo aad buu jecel yahay inuu isku masuuliyo macnaha waxyaabaha maaragtay oo la la hallin waayo marka isfahamkaas fahamsiintaas muxuu ahaa yacni in ay dadku ay maxay meel kala soo jeestaan waxyaabahaasoo dhan ayuu maaragtay ay ku howlanaan oo qofkiisa haddana ugu jiraa muxuu ahaa calankaas madaxweyne erdogan marka waa waa waa waxyaabo badan oo maaragtay isaga laga tegay oo dhamaystirkaas waa dhamacda waa isiraan waa isiraan oo isaga laga tegay
waa tahay n xildhibaan marka n goormo ayaa ugu dambeyn la filayaa n waxaa ii sheegtay in eh, dhammaadka toddobaadkan eh, la rajeynayo in n heshiiska la shaaciyo marka waqtiga ugu dambeeya oo eh, dabcan n heshiiskan eh, lagu shaacinayo madaxda galmudug ay gaareen waa goorma
koley waxa weeye arrintu hadda inay meel wanaagsan marayso oo isfahamkiidu fiican yahay baan kuu sheegay dadkan waxa waaye yani waa dib u dhac badan ayaa sii jirtay ma qaadi karto marka inay maaragtay dib usii dhacdo ma qaadi karto in maaragtay khilaaf uu haddana uu sii jiro uu sii hareeyo waa la arkaysaa oo dagaallo fara badan ayaa maaragtay dagaal muxuu ahaa ku dhacday maanta koloniyaasha ahaa muxuu ahaa daacaas bari meel wanaagsan marayid cidadiina ay boqorkiiba ay afeensan tahay ayaan kuu sheegay ilaahay idankiisna way dhammaanaysaa in dhinac la isku wada raaco oo mxaaha si midnimo ah lagu wada shaqeeyo ma ayaa yaa yaa yaa miis ka saaray marka arrinkaas waxbaa waliba dhex inaan laga dabina maaragtay yaan yaan kuu sheegaa ilaahay dhahay wala socon doona waa tahay arrinta dagaalka ah soo hadal qaaday deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug dagaalaha ka soconaya kumanaan shacaba ayaa lasoo sheegayaa inay ku barakaceen kuwaas oo waxa weeye xaaladoodu xataa laga dayrinayo deegaanada ay gaareen sida aynu kasoo xiganayno dadka mas-uuliyiinta ka ah qaarkoodna waynu la hadalnayba marka maxaa ka galmudug ahaan ilaa hadda aada uga aamunsantihiin dagaalka dhinaca koonfureed ee gobolka mudug ka soconaya
arrintaasi madaxdu waa ay ka wada hadleen ama maaragtay heer gobol dowladgoboleed damiga ha ahaada ama heer maalin maaragtay ha ahaada waa ina wada hadleen waxaana maaragtay la soo qaaday dadka dhexfalnooda cad loo qaaday waana la qaadi leh la hasaado sax ma ahan inay nimankaasi maaragtay ay meesha doonaan ay ku guulaan lagana aamusnaado oo dhinacaas marka ay waxay doonaan ka samaysaa marka dowladuna gacmaha ma laaban doonto dowladda federaalkuna aydan sidoo kale gacmaha ma laaban doonto waana laga shaqeyn